degmada wadaamogo ee gobolka saraara ayaa lagu soo gabagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda cagta oo ay taabo gelinayeen maamulka degmada kaasi oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada munaasabadda xiritaanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada dhalinyaro haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada farxaan maxamuud bile guddoomiye ku-xigeenka degmada wadaamogo oo taabogeliyey tartankan ayaa ka warbixiyey tartanka isagoo u hambeliyey kooxda ku guulaysatay
waxaan maanta ku faraxsanahay inaan joogno garoonkii istaadii wadaamago in muddaaba waxaan halkan ku qabanqaabinayey koob aan ugu talagay dhallinyarada wadaamago inay si habsamiya isu dhex galaan oo waxaweeye ay koobka uga qayb galaan xaafaduhu magaaladu afar xaafadood bay ka kooban tahay afartaa xaafadood ee magaaladu ka kooban tahay ayuun baan ugu talagalay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahda dhallinyarada seeraeeda oo iyaguna ka qayb galay inay waxaweeye koobka abaabulaan oo ay gala shaqeeyaan waxaana ballan qaadaya insha allah koobkan horaan u ballan qaaday qaybta dambana inaan qaban doono gobolka degmooyinkiisa gaarka inaan ka qaban doono insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa xaafaddaa qaatay koobka sida runtii waxaan ugu talagalay un inaannu dareenka farxadda la wadaagno maanta oo kale xaafadda qaada koobka koobkana in badan baan ka soo shaqaynaya insha allah waxaana u rajaynayaa xaafaddaa iyo xaafadaha kaleba inuu koobka inoo socon doono oo ku talagashaan sida koobka u qaadi lahaydeen ciyaartooydana aad baan ugu mahad celinay sida hufan ee quruxda badan ay uga qayb galeen qaar ka mid ah dhallinyarada kooxda ku guulaysatay tartanka ayaa u mahad celiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada wadaamogo farxaan maxamuud bile sida uu u garab istaagay dhallinyarada ugu horrayn waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha noo dhigay farxaan koobkan oan maanta halkan lagu soo gabagabeeyey sidii kale waxaan moogtahay aan leeyahay dee kooxihii kale ee nala ciyaarayey ama xaafadii kale nala ciyaaraya aan koobka ka qaadnay yacnii dee koobka waa barcad iyo barmadow kubaddu marka haddaan annagu qaadnay dee idinku midkeenunbaa qaadi lahaa maanta marka annaga guushina raacday idinkana guulo kale aan idin rajaynaynaa dhan ilaahay baa iskale waxaan aad u bogaadinayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada farxaan maxamuud axmed wuxuu noo dhigay koobkan afar xaafadood ka koobantay degmadu afartii xaafadood laba xaafadoodoo ka mid aan saragnay fiinalna aan maalinka hore soo baxnay lugtii horena aan soo baynay maantana aan koobka hananay maamulka degmadana aad baan ugu bogaadinayaa anigoo kabtankii xaafadda ah waxaan aad iyo aad u mahadinayaa guddoomiyaha koobka noo dhigay